جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa subax arbacaa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labada bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo naqiibkii guud ee beesha xawaadle ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta ay ka geysteen bariga wilaayada hiiraan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada muqdisho dab xooggan ayaa ka kacay markab xamuula oo shixnado kala duwan u siday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaadiidleyda ka howlgala gobollada dalka ayaa si adag kaga hadlay dil askari ka tirsan murtadiinta uu magaalada muqdisho ugu geystay nin darawal lahaa siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mida beelaha dega wilaayada boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin isugu jirta ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee baay ay ka qeybisay deegaano hoos taga magaalada baydhabo
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran naqiibkii guud ee beesha xawaadle ayaa ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta ay ka geysteen bariga wilaayada hiiraan arrimahaas waxaan goordhow ka wareysannay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaka waa subax arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri saqdii dhexe xalay oo habeennimo arbacaheed waxay diyaaradaha saliibiyiintu duqeyn ka geysteen degmada moqokuri oo dhacda bariga wilaayada hiiraan diyaaradaha cadowga allah waxay duqeeyeen guri uu degmada moqokuri ka deganaa allah shahaadadiisa ka aqbale naqiibkii guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiiri bare oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga kuwooda ugu caansan allah shahaadadiisa ka aqbale naqiibka waxay diyaarada cadowga duqeeyeen xilli gurigiisa u jiifay halkaas ayuuna naqiibka ku shahiiday naqiibku wuxuu maalmihii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadkii ku barakacay dagaaladii ay saliibiyiinta iyo murtadiinta sanadii lasoo dhaafay ka wadeen bariga hiiraan gaar ahaan degmada muqokuri iyo nawaaxigeeda naqiib xaaji cabdiraxmaan xiiri bare naqiibkii guud abeesha xawaadle ayaa ahaa naqiib allah ku manaystay geesinimo iyo go-aan iyadoona xamalada cadowga allah uu ku soo qaaday bariga wilaayada hiiraan naqiibka uu kaalin weyn kaga qaatay sidii looga hortegi lahaa iyadoona allah subxana wataala ugu dabayntii allah naqiibka uu tusay xamaladii cadowga oo fashilantay iyo shareecadii allah oo ka hirgeshay bariga wilaayada hiiraan oo naqiib uu ka ahaa naqiib xaji abdiraxmaan xiirey bare walaalka waxaan la socnaa bil ka hor waxaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan oo horkacay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan shiblad abu nabhaan qaybna ay ka dacad islaamiga al andalus kormeer booqasho ay ku tageen degmooyinkii deegaanadii cadowga allah laga xoreeyey ee bariga wilaayada hiiraan sida moqokuri maxaas tarda iyo deegaanada kaleba naqiibku intanba isagana kormeerka ayuu qeyb ka ahaa waxaan xusid mudan indhahaygu ay qabanayeen intii socdaalka uu socday in naqiibka uu ahaa naqiib dadkiisu ay aad u jeclaayeen islamarkaana markuu deegaan ama degmo uu soo gaara dadku idaa asiga ay ku mashquulayeen oo fursad uu ku nasta uu weynayey allah shahaadadiisa ka aqbale naqiib xaaji abdiraxmaan xiri bare iyadoona sidoo kale naqiibku caan uu ku ahaa ka shaqaynta dhaqanka waxaana sidoo kale uu ahaa naqiib bulsho oo qof walba ama da-aan ha la ekaada ama ha ka yaraadee saaxiib la ah lana sheekaysto qalbi furan allah subxaana wa tacaala naqiibka shahaadadiisa ha ka aqbala wa jihaaduku mubaarak aad buu u mahadsan yahay toosho faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada muqdisho qarax shalay ka dhacay xaafadda waxar cadde ee degmada heliwaa ee magaalada muqdisho kaasoo loola eegtay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada ee boolis militaro ayaa waxaa ku dhintay hal askari halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dab xooggan ayaa ka kacay markab xamuul ah oo shixnado kala duwan u siday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa markab xamuul oo ka soo shiraacday magaalada janmagar ee gobolka gujaraad ee dalka hindiya kaasoo dab ka kacay isagoo ku sugan dekadda subha shangaar ee magaalada burbander dabka ayaa isniintii qabsaday markabkan waxaana goobtaasi gaaray saddex gaari oo debdemis ah iyadoo markii xaaladdu sii xumaatayna loo jiiday markabkaasi badda dhexdeeda markabkan oo magaciisa lagu sheegay haridasan ayaa ku sii jeeday marsada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana iskale shirkadda ham ansonis oo fadhigeedu yahay jamgar badeecadda saarneed markabkan ayaa lagu sheegay inay ahayd bariisa xaddigiisa uu gaarayo sagaal boqol iyo konton tan iyo sokor xaddigeeda uu yahay ilaa iyo boqol tan sida ay sheegayaan warbixinadu ololka ayaa sii xoogaystay kaasoo sabay in markabkana laga fogeeyo dekedda si looga hortago dabka oo ku faafa dekedda iyo maraakiibta kale ee u dhow debdemiska ayaa ka soo badbaadiyey afar iyo tobanka shaqaale ee markabka gubanaya ka hor inta aysan u jiidin dhinaca badda sare tani waxay ahayd in la sameeyo maadaama dabku uu isu beddelay mid aan la xakamayn karin sababtoo ah shiixnada gubanaysa ayaa laga soo xigtay saraakiisha debdemiska mahadsanid abushayba gaadiidleyda ka howlgala gobollada dalka ayaa si adag ooga hadlay dil askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta uu magaalada muqdisho ugu geestay nin darawal ahaa marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya kulan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ay isku arkeen gaadiidleyda ka howlgala gobollada dalka ayaa si adag looga hadlay dil uu askari ka tirsan murtadiinta saacadihii lasoo dhaafay u geystay nin darawal ah oo baad weydiistay gaadiidleydu waxay sheegeen in dilka carab cali oo si gaar ah uga dhacay degmada kaaraan uu qayb ka yahay dhibaatooyinka ay wajahayaan waxay si weyn uga cadhoodeen in murtadka dilka geystay uu si xur ah u dhex jooga magaalada muqdisho waxay ku dhawaaqeen inaysan shaqayn doonin ilaa laga soo qabanayo askariga murtadka ah ee dilka geystay waxay sidoo kale sheegeen in dilka keliya aysan dhibaatada ku koobneen ee ay hadda gaadiid ugu xayran yihiin caynmacaan inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa halkan sabar iyo iibaan allah naga siiyo ilaahay ha u naxariisto xaqiisana allah soo daahiriyo dadka meeshaan fadhiyo oo maanta xaaladooda iyo shuxuurtooda aanan soo koobi karin waa dadkii gaadiidleyda ahaay oo ehelada ahaay dadkuna waa dhiidig wadaag iyo dheef wadaag walaalkan allah u naxariisto carabi cali hulif habeen hore laba saacay ugu dambaysay waxaa lagu dila koontarool bar koontarool waxaa disha ninka le nin ciidamo dowladda ka mid a dowladdu waxay tiri waa baxsaday in nin walaaloo masaakiina iyo dil oo laba dooroo lacaga u dila haddana waa baxsaday dowladda ka saamaxi mayso shalay labaiyo tobankiia waxaa lagu dilay kontarool ku yaala shey-aadan dheere waxaana loo sheegay taliyo oo taliyaha meesha jagbontog haysto inuu dilaa naloo sheegay marka dowladda waxaan ka rabnaa shalay labaiyo tobanka ilaa hadda wax jawaaba kama hayno ninkana finijeer buu ku jiraa hadda saacan aan kula hadlaaya gaariga waxaa taagan ceelmacaan afartan iyo sideed sac ka badan uu taagan yaha sababtoo u taagan ma naqaan waxaa laleeyahay wax shidaal ah haba yaraatee oo la gudbi kara ma jirtaa laleeyahay haddii aan shidaal la gudbin waxay ka dhigan tahay wax biyaa oo la cabaaya ma jiraan in la yidhaaho deegaanada ka bilaabato degmada cadale haddii la dhaafo wixii ka xageeyo caqabadaasay qabaan deegaanada waxaa ku yaalla ceelal ceesha ku yaalla waa matoor matoorkana haddii aan shidaal loo helin ma shaqaynayo gaarigaas wax shidaala la saare maa haddii la yidhaaho waxay ka dhigan tahay wax noloola ma jirto in la yidhaaho waddada afgooye waxaa maraaya anugu baahida haysata waan haysataa waddada ilaahay bari maaragtay balcad maraysa baahidan haysata wahayna waan haysataa waddada jilna ala aadaysa baahida haysata waan haysataa anugu intaan ukacaynaa marka shalay iyo xalay maantana waa joognaa weli annaga mana shaqay doonno ilaa gacankudhiglaha laga soo qabto gacankudhigliha maaldheer ma jiriyo magaalada ku meeraysta u hayaa gacankudhiglihii dowladdu ha soo qabato annaguna baabuurta dhibaan ku qabnaa waxaana ku qabnaa suuqbacaad ka bilaabato ilaa ceeldheer aan ka tagno waxaan bixinaa lacag sharci iyo mid sharci darraa intaba dilalka iyo dhac baahsan ay saraakiisha iyo maleeshiyaadka murtadiinta ka wadaan gobolka banaadir ilaa gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyey gaadileyda isaga kala goosho gobollada koonfureed iyo kuwa dhexe ee soomaaliya mahadsanid marwan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyay murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaad kadib shiri magaalada muqdisho ay ku yeesheen mucaarad kardid ayay mar kale eedeen iyo goodiisa ugu jeediyeen hoggaanka kooxda ridada soomaaliya murtad guurguurtee bayaan ay soo saareen waxaa lagu yeedha golaha samata bixinta ayay ku sheegeen in guurguurto yahay mid tuuga ayna ka dacweynayaan maxkamadaha dowladaha reer galbeedka waxayna ku baaqeen banaanbaxyo ka dhana hoggaanka riddada kaas oo ka dhacaya magaalada caasimadda ee muqdisho sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay mucaaradka riddada ayaa lagu sheegay in murtad guurguurta uu ku fashilin la dagaalanka mujaahidiinta oona xilligan isku mashquulinaya beddelka dastuur gaaleedka u degsan iyo boobka doorashooyinka riddada murtad cabdi qaydiid oo ka mid ah mucaaradka kasoo horjeeda murtad guurguurte ayaa hanjabaad hawada u mariyey isagoona siyaasiyiinta mucaaradka oo ugu baaqay in layska qabto xasan sheekh maxamuud hadda ninkii walaalkeen madaxweynehaygii annagu shan aan dooran faataxa ka soo dhaafi faataxadii awal aan faataxa loo mar aa tidhaahdeen waa soo dhaafay hadda hadda wuxuu rabaa waxaa iska ilaahiduu rabaa wax kala marabo xasan sheekh keliya xasan hogaamiyuu u yahayo waxaan waa lacag jeceliya alamtar waa ka timide shaaric ah layskugu tago khilaafka u dhexeeya murtad guurguurta iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay iyadana wixii hadda ka dambeeya siyaasiyiinta mucaaradka ay qorsheynaya inay dhigaan banaanbaxyo halka qaarkoodna ay ku baqay in dagaal looga hortago murtad guurguurte mahsanid casaam wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay hoggaanka dhaqanka mid ka mida beelaha dega wilaayada dowladan loo qabtay beesha qoomaal waxay socotay ilaa shan maalin waxaana lagu qaatay laba kitaab oo ay ka faa'iidaysteen dad kor u dhaafaya boqol qof oo isugu jiray odayaal iyo dhallinyaro munaasabadii dowladan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaanka daarusalaam oo hoostaga degmada tieglow waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow culummo nuqabo iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimo tawciyaa ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa culummadii dowlada bixinaysay
alamare waanfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka dadow xoolahin dhiiba jidka ilaahay ka dhiiba dagaalama naftiin tahalukanka ride tahalukada waybuu ahaa jihaadka lagu tabo way gaaladay xoogaysato gaaladay baawar weeldhato muslimiinta anka obsanaanka haybaysan muslimiinta naqdaan niman la dulaysadaa walbalbalka suubii karo oo jacan iskueraha oo naqdaano dad oo liidadaa naqdaan tahalukada taaswa marka jihaadka oo alla ku hero oo ilaahay dadanbaagi la dhaafo oo qubu badamaha ka ororta mid ka mid a waxgaradka dowlada ka faa'iidaystay ayaa faahfaahiyey kitaabadii ay qaateen iyo faa'iidooyinkii ay xambaareen insha allahu tacaala way baa ka qaadanayhee lama kutub oo koone laraw aljihaad fi lislaam jihaadka eedan ku waram jihaadka may waajibjey xilliga waajibka faradulceyn naqdaw xilliga faradulkafaayi naqdaw yaranin ku warami kan kale wayba meelila ka gaadadayihiin kutuble raw sunni laysa alqariib insha allahu tacaala qofka way buha safar ni'ey beedkusa kubilawada wayba kuma taayahin laysa alqariib maqaajinahay malaaqa guud ee beesha qoomaal malaaq caliyow boorow oo munaasabadda ka hadlay ayaa beesha kula dardaarmay inay sii xoojiyaan jihaadka lagula jira cadowga alleh may kala loogsanyaa beelan beel mujaahidiin ambadanoo dadsiyaa hadda furmo buwaan haddantii jihaadkan lakabaagi antii aana waaban hasuusanaaina saatiy badanyiin laakiin aana ma hasuusanaa dad soddonka dhadhowaade labaatan i deeraan oo aniiba hasuusana hadde jihaadka kabeeraan oo dhallinyaro goomal dhallinan waan bakoolayna kumade ilaahay subxaana wa tacaala kama hasan waafajintaas alle subxaana wa tacaala isku leh madii amiirkii reer goomaleed ana ahaa akhyaaray masiinka baagay ani jihaadkii garab galnaan megel ibalaan rijaalan wa nisaa'an sagiiran wa kabiiran ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona kelimad dardaaran u badnayd goobta ka jeediye dowladun runtii sadaadin iiguma watamay waxaan ummad fara badan ha ku qiibgalli dadka ku faa'iidaysadaayey oo dowladu longobadii walaalo may batradeeg sheegeen ilaa dad boqol iyo walla jaran eh hadda dadka fadhiyo ikhtitaamka dowladan ha kugu iibgalay waa dad lama boqol korley ku maroma intaxan ku jarna maasha allah dadka marka dhegaysijo iyo xuduurjo iyo dadka dowlada galanta kahaay eed eedanin amaanan unuun aragaani bandhigyo suubyaayan baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran walaalayaal walaan dardaarmo mayba ku mid ahaa beelaanan dardaarmow aljihaadu fii sabiili illaahi beela may wahaa dowr libax leh ama kaalan libax leh waa kalata shay la dhaliilsada korma e jazaahum allahu khayra jazaawan lana juhdigaasuu sugahaya insha allahu tacaala hal lama laabooy hal ka hooy الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن boqolaal ruux oo fuqaro iyo masaakiin isugu jirta ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee baaya ay ka qeybisay deegaano hoostaga magaalada baydhabo sida warbixintan uu ku haya bashiir muxuyidiin abu ayman bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin xargan hal diyaarsadoy qof walba dhamaqaya dhegeensudoy qofunka horeey maxamed salaad cabdiraxmaan shangneef halsiyoy luuley cabdulaahi hurra shangneef shangneef halsiyoy deegaanada iidaale iyo dalandoole waxay hoos tagaan magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay saacadihii la soo dhaafay waxaa fagaarayaal ku yaala labadan deegaan sakada xoolaha nool loogu qeybiyey boqol iyo labaatan qoys oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku sugan deegaanadaasi maktabka diiwaanka sakada wilaayadan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku howlanaa qaybinta sakada xoolaha nool oo dib loogu celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo ayaa howlahan ka waday deegaanada wilaayada baay qaar ka mid ah dadkii sakada lagu siiyey deegaanka iidaale oo ay wareysatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xoolihii ay sake ahaanta u heleen iyagoo mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib halkaas ugu duceeyey mujaahidiinta iyo dadkii kal hore laga soo qaaday sakada cabdi aadan xasan ku magaca dheertiin tiyow idaale maanta oo taariikhda labaatan sagaal bishii saddexaad may deegaankii idaalena ninka qaybiyey zakawaad xoolo eh ilaahay fadlishay walaayada islaamka iyo xarakada dhammaantood mayinka maxdayaana ilaahay fadlijay inuun hadda geegi waddankuuna ninka qaybi dadkii tabaalaysanaay masaakintahay inan liin qaybi ka faraxsan yiin maamulka islaamiga mayinka maxadnagaana ilaahay fadlishay sida maaragtay dadka masaakinta ah mase shacabka geega ka nool walaayada islaamka gudaanteeyoo ka noolyiin saa in faraxsan yiin isii maaragtay xoolaha liinka necboy ilaahay necboy ilaagaasa maxdeeska le may kale lana mujaahidiinta meel kasta roog ini ilaahay subxaana watacaala gaala jibi ilaahay subxaana watacaala may weydiisadaane inti shahiidina shahaadada ilaahay ka aqbala intii dhaawan allih buskoodsi bismillah magacay meel arey waliyudiin sheekh abdilkhayr anoo ka faraxsana geeka zakiwaad faylan qiibi irinkan la isii eedan ka faraxsana maasha allah irin fayle la isii waan ka faraxsana may la isii deegaanka idaala mujaahidiinta iringiisiidii anoo shangneef iringa la isii farxadda eedan ka faraxsana mujaahidiinta ilaahay galantay guula saar gaalada ilaahay jibi eedan ka faraxsanaa
musmee dowreen leerow idaalhe mujaahidiinta ga'antiyo koralaha kweel geek idaal meeliisee shangneef iringe gaalada allaha eedan faraasna ugu dambeyn qaar ka mid ah malaaqyada iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee baay oo ku sugnaa fagaarihii iidaale ee lagu bixinaya sakada xoolaha nool ayaa dhankooda aad u soo dhoweeyey howlaha loogu gurmanayay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay annoo enna golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee oo markhaati ku enna walaayatul islaamiya gobolka baay oo ah shacabkii muslimiintahay fuqaradahay hoolihii dadkii oo aragday hoola lahaayeen hoolay lahaquqaaday dadkii haddana shacabka haaya oo fuqaradahay geedka haddana aragday goobjoogun ku enna markhaati ku enna sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanki hijiri maamulka wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu si isku midda uga qaybiyey sakada xoolaha nool siddeedda degmo ee wilaayada oo kale ah ufurow qansaxdheere bardaale buulafullaay buurhakaba labaatan jirow diinsoor iyo magaalada baydhabo sanadkan allaha idinkii waxaa ka faa'iiday sakadan xoolaha nool oo loo qeybiyey kumanaan ka mid ah dadka ay shareecadu u qondaysay inay helaan sad wixii allah uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo kol hore laga soo qaaday dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray xadka waxbixinta laguna celiyey inta uu allah kitaabkiisa ku amray in la siiyo waxaa sidaas ku soo idlaaday warbixinadii aan ku eegeynay howlihii saka qaybinta ee muddooyinkan ka soconayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baayi mahadsanid bashiir guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu